ma aanan filayn shalay waxa dhacay iyadoo muddo bila laga shaqaynaya nabaddii iyo bulshadu inay isfahamto qaybaheeda kala duwan ee gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug ayaa wax aanan filayn ka dhaceen suuqii weynaa ee magaalada gaalkacyo runtiina ah halka gobolkan mudug ama gobolada dhexe ee ganacsigiisa ugu ballaaran ka jiro arrintaa ayada ah waxaa ku dhintay marxuum kollayba ganacsado weeyana la yidhi allah u naxariisto nin kalena waa ku dhaawacmay intaan ognahay baaristiina waa socotaa arrintaas ayada ah isla markiiba ciidamada xoogga dalku way ka jawaabeen annagoo fulinayna ama wirtii taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed nasiib wanaag waannu ku guulaysannay waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada isku xirka gobolka mudug sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhaqanka sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada iyo dhamma culummada iyo dhammaan inta waxgarada waxaan leenahay colaadda waxba ma tarto waxaa wax tara waa nabadda waxa dal dhisa waa nabad waxa dadka ay ku seexan karaan waa nabad waxay wax ku wadaagi karaanna waa nabad marka waxaan codsanaynaa in nabaddaas la garab galo su-aashaas waa nugu badatay ciidankaanu waxaa loogu talagalay xoogga dalka inay qayb ka noqdaan soo celinta amniga iyo isdhexgalka gaalkacyo iyo gobolka mudug wax ciidana oo dib looga celinayo ma jirto laakiin waa suuragal goobtaanu nabad hadday noqoto inaan ku wareejinno hay-adihii iska lahaa ee sida boliiska inay amnigoodu sugaan annaguna aan meelo kale ka howlgalno marka waa ciidan sidiisaba loogu talagalay xasilinta amniga ee gobolka mudug horta waxaan aad ugu mahad celinaynaa waa deegaanada miyiga ah nabaddu way qaateen wayna gaadhay laakiin weli waxaa socda xoogaa hoos iska tuur oo geel geelaan soomaalidu isku disho oo ama iska soo gelhaya soohdin kale ama soohdinta kale u gudbahaya ama nindaranaha tuugga xariifka ahu uu soo qaato waxaan markaa aad ugu mahad celinaynaa siday kuwii horena uga hortageen dadkii lahaana ugu celiyeen hantidooda labada dhinacba waxa dambana inay sidaas u yeelaan dhammaan deegaanada way qaateen meelaha dhimanna insha allah waan gaari doonnaa haddii ilahay annagu ciidanku dembiilaha ayuu soo qabtaa ama nabadda meesha laga waaya ayuu nabad ka dhaliyaa qofka la qabtana waxaan la geyn doonaa sharciga u yaalla dalka oo ay ugu horrayso dadkan waa islaama shareecada islaamka in la mariyo sidaad arkaysaan dilkii hore shareecada islaamka la waafajiye qof kastana waxaan jecelnaha in shareecada islaamka la waafajiyo iyo xeerka u yaalla cadaaladda dalka fariintayda ugu dambaysa waxaa weeye idaacadahana shalay waa ka sheegay maantana waa ugu celinaya waxaad aaminteen qoriga qorigu nabadda ayuu dilaaye ma dhiso waxaan codsanaynaa qof walboo reer muduga qoriga ha xareey ha la barto hannaanka sharciga loo maro ama hanaanka loo dacwoodo dib markuu ku soo gaaro hay-adaha u soo dacwoob labadii maamulba heegan bay ku jiraan hadday yihiin maamulkii gobolka maayaradii booliskii dhammaan heeganay idin yihiin adugu ha isdhibin dembi kale ha sii siyaadsan sharciga tag hawshaasaa iga maqan dheh sidoo kale u tag dhaqanka marka xalku waa imaanahayaa qofna qof kale xuquuqdiisa ma inkiri kara mana haysan karo marka fariintayadu ugu dambaysa waa taas ha loo hiiliyo qarannimada ha loo hiiliyo dowladnimada ha loo hiiliyo wadajirka gobolkan